bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal hamiinimo fayl kulanta fayla ka dhawaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobadiisan ku dhegeysada doontaana waliba ku mid ahaa beelagay ka dagaalamay wallabeen iyo la heliisay dowladdeeda sheegtay goob isu saameyn doona bandoogo maamulka hirshabeelle oo dhammaantii oo la karantiiray sarakaca ku hooye qiimo raashinka la tashalgadow degmada buulaberde ee gobolka hiiraan kiisas cusub oo coronavirus iyo muqdisho loo ka xaqiijiyey qofkiin ka horreeyey oo soomaali ee oo coronavirus oon ka amuuda kenya baaraadka banaanka oo nimaadaysa kudhugeysa doontaan waliba ku mid ah boris johnson iyo la kor saaray isbitaalka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
guunsadayaal hamiinimo isniin ewa talaadina hoydaaka taarikhdan iyo kabeegantada tumisa diida bili afraad ee abriil sanadka lamaada kun iyo labaatanka intaasi waliba iyo haayeen qodobadii warkaan hamiinimo kadoor koronaay haddana ka dhawaada iyogii oo faahfaahsan guddiga heer qaran oo maalmaguun ku mashquulsanaayay damyowka dagaalka sokeeyey ee lama beelood dhamaray degmada wallabeen ee gobolka shabeellada hoose ya sheegay heliiskii nabadeed ee shaldhigeen dhiniyada dhiniyadii dirirtii ee dhexeeyay guddiga wanaska jara guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabkooda ee soomaaliya xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka wada ee soomaaliya xubno ku dareera hay-adda dambe baariska soomaaliya wasiiro ku dareera maamul goboleedka koonfur galbeed iyo guddoonka kore ee maamulka goboleedka maamulka gobolka shabeellada hoose ya sheegay inay ku guulaysaday nabadiriid lahanka nagaaya xasiloonida magaalada wallabeen kuriita tallaabooyin muhiim ah iyo qaadeen tan iyo toddobaadkii bili abriil markiioo bilaabeen howlgal nabadeed degmada guddigoonyaa anka dambeantii sheegay inay la waday gudoomiyihii degmada wallabeen maxamed siidow cabdiraxmaan si ciidanka booliska soomaaliya iyo ombaareen doorka isokolahayay gobolka falkii ku dhihi wallabeen dowladda soomaaliya ayaa xalay ka dhawaaqday in ku bilaabo tomi shanta bili abriil magaalada muqdisho xiliyada hamiinkii lageliyow bandow ku bilaabdo lamada saac hamiinimo waana ka eka tumi kow saac hiraabnimo haabahaato isaameyn goobo qaaran ku helada doona taliyaha booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xajaar yaa sheegay inay sii yaraadeen faafowka cudurka coronavirus iyo tallaabadaasi iyo qaadeen balse uun saameyn doona dukaamada cunoolaka gadow iyo xarumo caafimaadka sida farmashiyaalka iyo cisbitaalada dhammaan xubno dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa la karantiili kuriid markiisa xanuunka coronavirus oon ka amooyay koo ku mid ah gole wasiirada ee maamulka asiti maba magaalada jowhara isku karantiilayn madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo golosha dowladda aanasoo dhammaantiyo karantiilka ka jaro doona muddo tumi afar maalmood ee wasiir khaliif muumin tooxow osaas oo kala hayay xildhibaan ku tirsan baarlamaanka yaa ka amooday isbitaalka martini ee magaalada muqdisho weli lama weli ma la hatubiino xubno kale oo ku tirsan maamulka la xanuunsan coronaviruska sababta dhammaan xubno maamulka la karantiilay iyo iyo kahayti wasiirka cudurka oon ka amooday saas sida isu sheegi wasiir cabdi macalin sarkaac ku kooya qiimo raashinka lakashalgadadow degmada buulaborde ee gobolka hiiraan sida faahfaahintu
waxa uu sarakac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado raashinka degmada bulaberde ee gobolka hiiraan waxayna sheegeen ganacsada qaarkood in dhibaato badan ay soo wajahday dadka ku nool degmada bulabarte maxay hayto ay shaygii lagadahayay shanberi ka hor lixi toban wuxuu maraya sideed toban shaygii lagadi jiray afartan wuxuu marayaa lixi toban dhibaatadaasna waxaa keenay cudurka aan laisku dhaafi aan laisku mari karin dhibsi dhiblay u adeeganayaan dadku xanuun dadka badan wax ma haysto waa iska buyirsacoday ahaayeen wixii macaashadda maadaama ay ku qaalowday dhib badan ay filanhayaan waxa waaye maanta magaalada waxaa sixir bararku aad u kacay raashiinka sidaas awgeed waxaa kalifay cudurka oo kalorofayriska ah waayo hadda raashiinka shaygii soddon doolar la gadi jiray maanta waxaa la gadayaa soddon iyo shan doolar ilaa soddon iyo lix doolar haddii raashiinka exaabul aan kasii bixiyo raashiinka hadda loorka sokor oo kale markii soddon doolar la gadi jiray maanta soddon iyo lix doolara la gadayaa bariiska waa sidoo kaleeto caaga saddexlaha oo saliidda saddex doolar iyo barar meeshii laga gadi jiray maanta waxaa la gadayaa shan doolar saas awgeed marka waxaa sixir bararkaasu nooga yimiday sidaan anugu aan isleeynahay cudurka kalorofayris oo ummadda maaragta soomaalida iyo meel walba caalamka o dhan lagala cabaaday mar haddii qolo walba ay isireen haddaa dadka anikaaba ugu roonba qolooyinka kaleeto waxay dhahay wax guryaha ka baxa male laakiin anugu dad ilaahay aaminsan ayaan nahay wax kastoo ilaahay maaragta wax soo gol mara nagu dhici ma hayaan qofka maanta haddii uu shaqaa aado saddex doolar iyo bar wixii uu soo helo haddii uu suuqa la soo galo wuxuu u baahan yahay way u goynaysay hal maalin hal waqt dabkay u shidaysa ha ahaato hadda maciishadda aad ayay u sara kacday maxaan ku idhahdaa shaygii joogay hal shay kasta taqriiban waxaa ku darsantay afar doolaraa ku darsantay bariiskoo kaleente baastada burkoo kaleente sokorta aad ayay u kac saliidda saliidda aan aaday u sarakacday jirigaanka saliidda ahaa meesha uu ka ahaa labaatan iyo kow doolar iyo toddobaatan senti soddon doolar uu ka maraayaa xitaa aan helaynin degmada bulobarde gobolka hiiraan ayaa markii hore ahayd go-doon waxayna qaarkood sheegeen in ay haatan awoodi waayaan in ay iibsadaan raashinka maadaama markii hore caqabado badan ay haysteen dadka ku nool degmada bulobarde dadka maaragta isheeg inta badan uma dhigtaan guryaha raashin wixii markaas ay kusoo shaqaystaan xoogooda ayay maaragta si maaragtay maxaan ku idhahdaa si tafaariiq ah ay wax nooga iibsan jireen tafaariiqdoodii hadda dadka ayagoo noloshoodii hor iska libdaaladhacay iyo cunaqabad ee magaalada go-doonka ay ku jirtay ayaa haddana culays waxaa soo fuula maciishada xaggeeda ah oo aad u sarraysa dadka ay la daala dhacayaan ay la qabsan la yihiin maaragtay culayska degam ee magaalada ka haysta hay-adaha maaragtay bay dadku wax kala heli jireen waxayna hadda inay gabaabsi yihiin aad moodaa dadkii marka waa dad dan yara oo waxba haysan maalin kasta waxaa lagu leeyahay wax dayni sii dayni sii dayni sii daynki intee wada kartaa waxaan gaarna heer aan dhahno war kiilo sokora meeshaas ka qaada iisha kiilo oo bariisa xagga ka qaada daynku madoonu soo noqon waay qofkuna dabkaygaa dansan uu leh dab aad dansan qofka hadduu ku yidhaano waa arrin qatara marka arrintii qatareed marka annaguna arrin kaloo qataraha jirta qofki waxba uma hayna marka inaan kiilo ku soo aruurno kiilaan ku soo aruurno kiilo baastaa qaado kiilo bariisa qaado nus kiilo qaado bisha ramadaankana hadda dadku aaday maaragtay hadda u welwelsan yihiin oo hadda maciishadii oo qaali ah dadkii oon waxba hayn waxbaa dadku dareemayaan waana maaragtay in ilaahay uu maaragtay oo nasri keenana waa maaquul ilaah agtiisaan ka sugaynaa marka culayskaasaa jira ilaahay ummaddaa ka dulqaado wax kale annagu hadda oon awoodno male warda la taagan yahay waxaan sida uu isku qabanqaabinayo soonqaadka sida wax u diyaarsano haddana ha ahaatee qaymadii hore oo gada jirnay qaymadan farciga u dhexeeyo waa u dhowaawaynay dib aan ugu noqonnay ilaahayga weynaayo waxuu keeno ayaa la suga baraka xoogan oo ka dhacday magaalada reebaheeda aad magaaladu soo cuslaysay haddana ilaahay mahadiis waa wuxuu ilaahay keeno waa iska koonbagabanaynaa ilaa ilaahay faqri kale isaaqad kale ilaahay si kale u keeno moogiyo cudurka karoora degmadan asigaba laalaa malayna mudi asiga la sheego qof walba meesheeda ay ku cabsato guryaha lagu aruursan yahay irsaaqadana ilaahay laga sugaya inta ilaahay ka sokayso
intayda mahadsiinya codkaasiina meegbaan dembeeyey warbixintiisaan igu diri beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda soomaaliya maxamed saciid cabdulaahi iyo warbaahintan sheegay inay kaysas cusub oo coronavirus laka helay soomaaliya meeba uuse xaqiijay inay afar qof oo kale laka helay xanuunka wasiir ku-xigeenka caafimaadka ya-anka baaqi bulshada soomaaliyeed iniyo rahaan tal iniyo rahaan talooyin caafimaadka tirada guud ee dadka isu saameeyay coronavirus soomaaliya iyo diirase guud ahaanba labaatan iyo shan qof miili lama qof unka amuudi mibana ku bogsiday hal qof magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya yaa miba cudur cudurka halista ee coronavirus anka amuuday qofkii inka horeeyay oo soomaali ah waana kumid tahay ganacsatada soomaali ah ee dalkaasiti marxuumka oo ahay qof oday ee yaa miba geeridiisa xaqiijiyey guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi mebana uuse maalmoogay damba la xanuunsanay cudurka usaharadadii ilaahay u naxariistaa marxuumka yamay baa ku mid tahay ganacsatada soomaalida ee ruuga kenya maybana usoo goob ganacsi ka lahay xaafadda istiliika maybana ka mid nagday dadka cudurka coronavirus oo ka amooda kenya si kastaba dalka kenya yamaybaa cudurka coronavirus kasii faafay dalal badan oo kiyaala caalamka oo kudhiyo boqol sagaal iyo siyeed qof islamarkaasayna maybaan amooday siyeed qof oo naska jara oo ka jara kuri lisna jar ee miilo warkaasi siinka ku hay walib waa idaacadda raadi warsane ee beledkun baydhabo ra-iisul wasaaraha u k boris johnson yalla ku saari isbitaalka kuriid markii la kudabeeya xanuunka coronavirus balse shaqadaus iyo makanagada doona sida laka sheegay warqoraal ee hakubaye xafiisyey master johnson oo qontay shan sano jar eh yaa la iifiy isbitaalka st thomas hospital oo ka yaala magaalada london axadii tobankii maalmood kuriid markii laku helay viruska corona mudusa dahaming ee yaka jari qeybta xaalada degdega eh ee la jeeyay dadka iyo xaaladiio caafimaadka iyo tawliidata ra-iisul wasaaraha saaxiibtis keria simondis oo xaamilo eh iyo bartiya twitter-ka meba iyoha ku qortay mebana aan mahadnagay qof walba oo farin taageera iyo naxariiso kudheehanta iila wadaagay geega maybaa dareemay inaana eet na sii badanaa maybaa saas ertay saaxiibta ama boris johnson ra-iisul xogayaha arrimaha banaanka dominic rabia hadda kusamaan eh boris johnson maybana la rajeeyaha in isu ra-iisul wasaaraha shaqadiisa ku maqnaada doona muddo bil ee master johnson awshe stanley johnson yaka baaqi ini kuriisha isu waqti badan oo nasasho ee qaadado warkii hamiinimaysan kudhigoon sidaaseen warbaahinta raadiyo warsana surunkoonii ku dhanye warka may baa saartay shukri ismaaciil axmed intuu samada ka jari may baa siina diriirtay anoo cabdinaasir axmed meyow eh mahta ku diirta warka intuu samada ka jari may baa iin farsameeyay saaxiibkii cabdullaahi maxmed cabdiraxmaan intiiuna warkan war lamid ee barihir abtiriitan kulmaana haddii ilaahay uwadul oggolaada may baa unasiibu ku tabaani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu